deegaanada galmudug ee dhammaanba daraftu daraf abaal weyn oo aan hore loo arag ayaa ka jirta aniguse haatan waxaa indhahay kusoo arkoo tegey gobolka mudug daafihiisa duunyadii iyo dadka meel bay iskugu yimaadeen ilaa galguduud bay kasoo rogmadeen mudug oo dhan bay kasoo rogmadeen dhinaca etoobiya xitaa dad baa kasoo tallaabay dhinaca puntland iyagana waa ka yimaadeen laakiin waxaa la yimid dhul aan haba yaraatay biyo lahayn biyaha ugu dhowna toddobaatan kilomitir ceel ah ayaa ugu dhow halkaas waxaa kasoo baxday dhibaato bini-aadanimo iyadoo xoolihii ladan yihiin ayaa dadkii ay qarka waxay u saarayeen inay dhintaan waxaan indhahayaga ku aragnay afar kun oo dhaan ah oo la yidhi ceel yaroo laasa ayaa loo qoondaynayaa halkii riti oo dee dhowr haamood saaraayeen wuxuu helahayaa shalle biyaah laba habeenna meesha uu joogaya waxaa marka meesha ugu tagnay dad haddii la awrta lagu soo qaaday oo meesha lasoo dhoobay oo biyaha cabi lahayn xitaa ka waayey waxaa nagu maqaalaa in deegaanada qaar ay dad ku dhinteen ma jiraan warar aad ka haysaan dad u dhintay abaarta darteeda maalmihii u dambeeyey ha isbuucii hore waxaa mudug magaalada gaalkacyo safaradii dadka usocdogeediga ah ayaa ilaa lix qof inta looba ay ka geeriyootay oo haraad u dhinteen haatan deegaanka aan tagnana meelo badan oo dadku daadsan yahay oo waxaanu aragnay dadku aysan jadeeco qabin kaneeco qabin cudur qabin laakiin ay u daadsan yihiin biyo ay cabaan marka waxaan filayaa maalmaha soo socda dad aad u fara badani in haddaan ilaahay roob u keedin ama aan loo gurmanin in halkaasi geeri badan oo biyo la-aani ay ka dhacdo adiga waxaad tahay wasiir ka tirsan maamulka galmudug haddii aad tihiin maamulkeenna maxaa gurmad ah ood u samayseen dadka abaartu ay halakaysay ee ku nool deegaanada aad maamushaan rur ahaantii deegaanadu way kala duwan yihiin deegaano biyo haddii looga gurmado ay xoogaa un lafta lagu celin kara way jiraan deegaanana sida deegaanka qaydaro kale ceel iyo in la helo mooyaane ee biyo la dhaamiyey haba yaraatee waxba ka gaari maayaan marka meelaha biyaha iyo booyadaha wax ka taraayeen ee dowladdu waxbay gaargaarsiisay halkaana aniga iyo wafti aan hogaaminay ayaa tegey waxaan ku aragnana wax booyado looga qabtiri kara male arrinkaasna dowladdu fadhi gaarahoo degdega ka yeelatay gobolka mudug xalinta waxaa lagu dhawaaqay guddi ka hortaga abaaraha iyo masiibooyinkaas oo guddoomiyaha gobolka mudug isxal oo madax ka yahay dadka jaalidaha ayaa iyaguna lala hadlay oo xidhiirra lala sameeyey wax ka qiyaas weyn weeye in maamul iyo xitaa dowlad biyo ay dhaamiyeen nololka ka suurtagala wasiir sooma muuqato in aad ka gaabiseen wax ka qabashada abaartani islamarkaana maamulkiina galmudug uu ku mashquulay oo keliya arrimaha doorashada tabardarro waxaan ahayn oo hagrashaha xaggayaga ma jiraan laakiin abaar naga taweyn oo naga baaxad weyn oo haddii ilahay kuli waad ogtahay oo maamulada qaarkood sida galmudug oo kale dhaqaalahoodu waa hooseeya marka laga tago in aan u tahli weyno haddana ma jirto wax agara markii aad booqanaysa deegaanada qaar muuqaal aan baraha bulshada ku arkay waxaa kaa muuqatay in aad si aada u qiiraysnayd oo aad aad ula yaabtay ogana naxday dhibaatada ka jirta taa ma la odhan karaa waxaad ku baraarugtay uun dadkii markii aad aragtay ee dhibaatada jirta ee marka hore sawir kama haysan baaxadda ay dhibaatada leedahay maya abaare waa soo arki jiray ama aan dawladda ku jira ama aan madax banaanaade xiliyo badan laakiin abaaraha aana qiri waxay abaaro inta soo jiitama haddii ilahay kuli duunyadu ay baaba'do dadkuna uu il daraado tani waxa weeye dadkii oo nool nool oo aan haddii ilahay kuli cudur haynin ayaa aq u dhibanaya oo qaarno ay u dhinteenba marka waa markii u horreysay aan kolley taba arko dad aan cudurna hayn xoogdarrana hayn ee waxay dhuuntu mariso waayey safarada socdalka ay maxdada ku marayeen haatanna dul dhooban meel gabaabsi ah kaaga darana gabaabsi waxay ku darsadeen waa biyo dhooqa ah oo meel fog laga soo daraayo oo haddaad soo bixiso biyahaasi ay urayaan waxaa iga ilmaysiiyey ogaalaan maahana waxay wax aad iyo aad uga fog waxaa dad badan ay filan karaan oo ay u haystaan abaaro inay ku siban tahay